أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon dowladda saliibiyadda kenya ayaa shaacisay inay xiriir rasmi ah la samaysatay maamul goboleedyada gaala raacida ah ee somalilan iyo jubbaland kooxda riddada soomaaliya ayaa waddo qorshe ay uga hortegayso shirweynaha mucaaradka riddada oo ay toddobaadkan ku yeelan doonaan magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa ka hadlay dagaalo ka dhacaya duleedka degmada muqokuri iyagoo fariin adag u diray taliyaha sirdoonka riddada iyo xildhibaanada ku abtirsada beeshaasi munaasabad lagu sagootinayay boqolaal arday ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada bakool
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waa subaxnimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa shaacisay inay xiriir rasmi ah la samaysatay maamul goboleedyada gaala raacyada ah ee isugu yeray somalilan iyo jubbaland walaalkeen abuushayba ayaa faahfaahinta warka inoo haya wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha maamulka dabadhilafka ee isku magacaabay somalilan ayaa booqashadii ugu horreysay ku tegay waddankan kenya tan iyo markii ciro loo doortay hogaamiyaha maamulkaasi saacado yar kadib markii uu ciro tegay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda siliibiyadda kenya soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in xiriir sal adag ay la samaynayso maamulada somalilan iyo jubbaland annaga oo ilaalinayna midnimada soomaaliya haddana waxaannu xiriir la samaynaynaa somalilan iyo jubbaland oo aannu la wadaagno dano amni iyo mid ganacsi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kaafiradda kenya sidoo kale xukuumadda nairobi waxay sheegtay inay diblomaasiyiin geynayso magaalooyinka kismaayo iyo hargeysa sannadihii lasoo dhaafay ayay dowladda kenya qaaday tallaabo tan la mid ah arrinkaa oo ka caraysiyey kooxda taagta daran ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho tallaabadan oo u muuqata in kenya sarey u qaadayso xiriirka kala dhexeeya maamulada ku kacsan siyaasadda kooxda riddada soomaaliya ayaa bannaan ka soo dhigaysa sida gumaystayaasha afrikaanta ay u xoojinayaan siyaasadooda gurcan ee qaybi oo xukun dowladaha etoobiya iyo kenya ayaa qonsuliyado ku leh magaalooyinka ay ka arimayaan maamulada ridada ah ee puntland somalilan iyo jubbaland waxaana deegaanadaasi ku sugan askar iyo saraakiil si toosa uga amar qaata dowladahooda mahadsanid abuushayba kooxda riddada soomaaliya ayaa waddo qorshe ay uga hortegayso shirweynaha mucaaradka riddada oo toddobaadkan ay ku yeelan doonaan magaalada muqdisho walaalkeen abuuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in kooxda riddada xasan gurguurta ay qorsheynayso inay fashiliso shir mucaaradka maalinta arbacada ay ku yeelan doonaan magaalada muqdisho kaasoo looga soo horjeeda murtad xasan gurguurte ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kooxda riddada ay doonaysa in maalintaasi ay xirto wadooyinka muqdisho gaar ahaan wadooyinka aada garoonka muqdisho halkaasoo la filaya in mucaaradka shirkaasi ay ku qabsadaan shirkan oo ah mid xasaasi ah ayay siyaasiyiinta mucaaradka xasan gurguurte uga hadli doonaan arrimaha hadda taagan ee khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka kaasoo salka ku haya arrimaha doorashooyinka waxaa la filayaa in shirkaasi mucaaradka ay ku dhisan doonaan madal ay ku midaysan yihiin taasoo sii murjin doonta khilaafka labada dhinac kooxda riddada ayaa walwal xooggan ka qabta shirka mucaaradka iyadoona u aragta haddii uu qabsoomo in xaaladda ay kasii dari doonto waxayna wararku sheegayaan inay qaaratay tallaabo ay shirkaasi kaga hortagto inuu dhaco xoogaga mucaaradka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay kusoo qulqulayeen magaalada muqdisho waxayna wadaan kulamo gaargaar ah oo ka dhanna dowladda riddada xasan gurguurte xasan gurguurte oo hadda muddaxileedkiisa ay ka harsan tahay sanad ayaa wajahaya mucaaradyo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya xilli gurguurta mucaaradka ay uga shakisan yihiin inuu doonayo muddo kororsi taasina ay ka biyadiidsan yihiin mucaaradka mahadsanid abuuxasaan odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa ka hadlay dagaalo ka dhacay duleedka degmada muqokuri iyagoo farin adag u diray taliyaha sirdoonka riddada iyo xildhibaanada ku abtirsada beeshaasi walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinta warka inuu haya kadib kulan ballaaran oo dhex maray waxgaradka beesha xawaadle kana dhacay deegaanka booco ee bariga hiiraan ayay odayaashu fariin dhaxalgal ah iyo baaq toobadkeen ah ugu direen maleeshiyaadka ay ku adeegtaan saliibiyiinta iyo murtadiinta odayaasha ayaa sidoo kale fariin adag u diray murtadsan baloolshe oo ah taliyaha sirdoonka kooxda riddada iyo murtadiinta kale ee ku abtirsada beeshooda waxayna sidoo kale ugu baaqeen beeshooda gaar ahaan mooryaanta la qalday inay kasoo haraan gaalada iyo murtadiinta ku macaashaya dhiigooda
dad waxmagarato ah doqonow ballan sidda ah dagaal oo maaragtay gaala waddankan ay ku soo qaaday ayaan rabnaa inaan halkan wixii ruma aan ka sheegno waxii beenuu raad ma leh nimanka xawaadle dhulkuu deggan yahay saddex qaybood waay meel waa carra madow ayaa la yidhaha webiga shabeellaa mara beeraha iyo dhulkay ku yaalliin waay meelna waxaa la yidhaha leberka labadaba maantay waxaa aad iyo aad looga xukumaa shareecada islaamka marka dagaalka ka socda muqokori waa dagaal ay gaala ay waddo haddana tabar dhigay wiil iyo aabbihiis lagu dilaa oo maaragtay uu sanbaloorshe uu gadahaayo marka waxaan leeyahay dadka waxmagaratada ah sanbaloorshe beriyow diyaarad ka raaca marka adinku diyaarad heli ma haysaan muslimiinta walaalihiina idinka aargooso mahaan waxaan idiin diraynaa baaq towbakeena inaad ninkaas ka hartaan dadka muslimiinta oo shicibka oo deggan afar iyo labaatanka aysan noola soo hadlaan nabad waa u baahan yahay laakiin maskaxdaa laga haystaa waxaan rabnaa marka aan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inuuna xawaada dagaal uusana ku jirin intaas yaroo maskaxda laga haysta waaye ayukuna waa iska baabi'i doonaan waxaan u sheega nimanka qandaraaska usoo qaato sanbaloorsha ka mid yahay oo dabageed uu ka mid yahay waxaan u sheega horta arxaanlaawo ayaa tihiin dadkiinna ayaa baabi'inaysiin waxaa idiin muuqda xegta yar oo lacagahoo qaadanaysiin ayaa idiin muuqata aawo dadkii la dhashay aawo ahalidiinni aawo dadkiinni waxaan u sheega ummadda raacayso oo ku kadsoomaysa waxaan u sheegaya waa ninkaas arxalaawaha oo ummadda laay oo geerida iyo dhaawaca markii laysku diro saddex boqol ay sii dhaafayso welina hadda rabo inay dabkii iddu ku sii shido war miyaadna fikir lahaynaa war miyaadna aqli lahaynaa war miyaad indha lahaynaa war ummadda reedihiinna fiirsha samadoonnadii ummadda caqliga u saaxiibka haddaan nahay waxaan baaq u diraynaa beesha aan ka dhalannay hawaadle nimankaan hor fadhiyo maskaxiyan u dilay caqliyan u dilay hadduu yahay sanbalooshe hadduu yahay dabageed hadday tahay afarta xildhibaanoo joogto ayaannu sheegaynaa xawaale dagaalkuma jiro waa la yaqaanaa intuu dego dulliya dooxou degaa dooxoo dhammo calanka raayada islaamka ka babani wax yaroo qalaa ay nimankaasu hor fadhiyaan fikir etoobiya wato xawaalena berga fikir etoobiya ma anfaco war aan qaadanno nimankaas aan ka harno xawaadle dhulkuu dego saddex qayb waa saddexdaas xawaadlaha degana waxaa waaye afar samatalis waa afartaas samatalis oo meeshaas degto midda oo jiinka webiga ah xawaadlaha dego nabad ayuu qaatay ta labaad waxa maanta i ka jira oo colaadda ka jirto waa ciiddaas guduudan ayadana shalay baaqaan u dirnay nabadaan u qaadnay nabadaan shalay u qaadnay haddana bargugu baaqaynaa meesha ninka la yidhahdo sanbaloolisho dadkiisa wax u qaba lahay ayuu ugu yimi inuu laayo niman kaleantana u soo kaashay ismaaciil xuseen cabdi dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaanba waxaan u sheegaynaa u caddaynaynaa inayna waxba ka jirin xawaadle gaar ahaan meel kasta ayuu degaa gaar ahaan waxaa bariga hiiraan hadda degan oo u badanan waa afar samatalis ayaguna dagaal kuma jiraan niman soo qaatay qandaraasyo ee intii kalena laga raacdeeyey ee hadda muqokori iyo agagaarkeeda ku meeraysanayo ayaa afar iyo labaatan saac iclaamka waxay geliyaan xawaadle ayaa dagaal ku jiro xawaadle muslimiinna kulama juriyo dadka diriska ahalka ahoo walaalihiisahoona kulama juriyo waxaanun leynaa marka dadka aqligala way dareemayaan iclaamkan ee dadkan mujrimiinta ay wadaan inayn waxba ka jirine dadka kale wax magartooyaan laydugu qaldin munaasabad lagu sagootinayay boqolaal arday ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday deegaanka kuunya barrow ee wilaayada shabeellada hoose walaalkeen casaam ayaa warbixinta warka inoo haya munaasabadan noo hayd mid lagu sagootinayay boqol arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo tasxiixa ayaa ka dhacday xarunta madarasada daarul qur-aan ee deegaanka kuunya barrow ee wilaayada shabeellada hoose waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyntii ardayda madarasada ee munaasabada sagootiska ah loo qabtay ayaa soo bandhigay bandhiga cilmiyeed ka turjumaya heerkooda u waxbarasho
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ألا نضر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير مسفرة ضاحكة مستبشرة وبتحية الإسلام أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أحمد الله الذي من علينا النعم العظام والآلاء الجسام التي أجل من أن تحصى وأكبر من أن تستسقى ووفقنا أن نقف أمامكم وقفة مباركة لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والتقدير والاحترام أبدأ بخالقي ومعيني دوما أقول مستعينا له لك الحمد يا ذا المن والجود والبر كما أنت أهل للمحامد والشكر وأحمد الله وأشكره كذلك على عظيم منه وكريم فضله حيث وفقنا سلوك طريق العز والشرف ويسر لنا الالتحاق بمدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه قف يا زمان وحفلنا قد عقدت فيه الكواكب تطفي الامتاع قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب وخالطوا الأضلاع قوم على هام الزمان تألقوا وكسوا فوق جماله الإبداع أيها الحضور الكرام نيابة عني وعن جميع أخواتي من طلبة مدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه أقدم هنا أسمى كلمة الترحيب مكللة بالحب والاحترام هذا الجمع الكريم وهذا الحفل المكرم من العلماء الربانيين والأساتذة الكرام والنقباء الأوفياء ومسؤولي ولايتنا الكرماء وجميع ضيوفنا الأعزاء نزلتم أهلا وحللتم سهلا sidoo kale maamulka madrasada daarulqur'aan ee deegaanka kuunyo barow ayaa ka warbixiyay dafcada cusub ee ka qalanjabisay madarasada anigoo ku hadlaya afka maamulka madrasada daarulqur'aan litaxfiidi alqur'aan wa tasxiixi tilaawatihi maantay waa maalin xafladeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa maalin inoo ah farxad weyn maadaama ay tahay xafladani xafladdii labaad ee ay qabato madrasada daarulqur'aan ayadoo madrasadu ay ka soo bilaabatay aas-aaskeedii ay ahayd xilliga ay bilaabanaysay madrasada markii ay qabanaysay ardada waxay ahayd ee hadda ay ka soo wareegatay muddo afar sano ah afartina waxaa soo gabagaboobay difcadeedii koowaad oo ay ka mid ahaayeen tiradooda soddon arday maantana waxaan u fadhinaa xafladeedii labaad ama difcadeedii labaad ee madarasada daarulqur'aan ay ka qalanjabinayaan boqol arday oo isugu jira boqolkaas arday waxay iskugu jiraan taxfiid maca tasxiixihi iyo tasxiix faqad allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa madarasada daarulqur'aan ee magaalada kuunya barow ayaa ah madaraso u gaara gabdhaha waana madaraso maamul iyo macallimiin ay ka yihiin haween iyadoona madarasada ay bixiso waxbarasho taya leh mahadsanid cazaam ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada bakool walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaa mar kale inoo haya
bandhigan oo ahaa mid caalami ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alxigma ee deegaanka buurdhuxunleh waxayna ku soo bandhigeen heerka waxbarasho ee ardayda rawdada ee wax ka barata mu'asasada alxigma faraceeda magaalada buurdhuxunleh munaasabadan qiimaha badan islamarkaana heerkeeda uu aad u sarreeyey waxaa ka soo qaybgalay culummo waalidiin iyo maamulka islaamiga deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ardaydan bandhigga sameynaya ayay da-doodu aad u yareed kuwaasoo wax badan oo aan la soo koobi karin mu'asasada ka bartay sida qur-aanka kariimka adkaarta iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu horeyn sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada muslimiinta ayaa munaasabada ka hadlay isagoona u duceeyey ardayda da-da yar ee xambaartay qeyb badan oo ka mid a barashada diinta islaamka
rawdada alxikma ma runtii may wahe ilaahay subxaana wa taala isan barakaay eedaan ka faraxi ilaahay siin ku faraxsi qof walba muslume oo wal dareemo walba fahmo karoon eedaan ka faraxe ini may wahe ciyaalkii sidan oo kaleete liin tarbiya liin tacliimahay unuga may la eray sadeshanaad intiusa ka sogonyi ya may wahe amaano kiingey hilkoo saaranyi marka shan jar intiusay tuman jar intiusay shan kale ka darsantay ogdaad shan kale ka darsatay tumay shan jaranagadi tumay shan jar hoobanaga qaraabo laybaatiin marka maamulaha mu'asasada alxikma faraceeda deegaanka buurdhuxunle oo isagana munaasabada ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ahdaafta bandhigga isagoona sidoo kale ka hadlay waxyaabaha lagu barta mu'asasada walaalayaal waxaa hadafka intaan isku nimaadn waxay ahayd bandhig cilmiyeed ay samaynayeen qayb ka mid taha ardayda mu'asasada alxikma qaybta rawdatul atfaal waa ciyaalka yaryaraa ee da'doodu u dhexaysay saddex ilaa iyo toddoba sanno waxay soo dhigeen xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa wax maanta indheen aan ku aragno weeyaan waxyaalaha lagu barto mu'asasada alxikma walaalayaal sidaad la socotaan waxaa weeya waxaa ka mid ah luuqadaha carabiga ingilishka maadada soomaaliga xisaabta kombyuutarka dhinaca xirfadahan waxa weeyaan sharqaanka cilaanka iyo xirfadooyin kale ayaa jiro oo la doonaya inay bulshadan ay bartaan walaalayaal marka insha allahu tacaala fursadaas inay ka faa'iidaystaan mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabada ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alxikma ee dadaalka iyo juhdiga ku bixinaya barbaarinta ubadka soo koraya ilaahay subxaana wa tacaala waya kamaadiyaan ee walbadan walbadan ee mahad bilaawi dhammaadan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala umahadiyaan aragahaytan runtii walbadanoo dadka muslimiinta iliyo karaahoy sidaas inta ku muuqdan ilaahay subxaana wa tacaala mahadiiska dib maynka mahadiyaane ee macalimiintii runtii dadaalkan iyo juhdigan ee tan haddaydii ee macalinka lahaayayo ee hayleroy ciyaalkan yaryaraanta badan oo adakaartinabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaati sidan quruxda badan an akhriyaayan maylan baahanyi ini isan ertan maasha allah isdaran markaas ugu dambeyn ardayda rawdada ee mu'asasada alxikma ee deegaanka buurdhuxunle ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii goobta ku sugnayd أين الله من ربك ومن دينك ومن نبيك ما الإسلام
لله بالتوحيد والانقياد له للطاعة والبراءة من الشرك والإثم ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله مدرتي فروميلر باسمك اللهم أموت وأحيا مدلع كاميلر الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور waa qayb ka mid a dadaalka waxbarasho ee wilaayada islaamiga ee bakool ay ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna wilaayada hadda xoogga saaraysaa kobcinta iyo barbaarinta ubadka mustaqbalka ifaya ee u soo koraya dalkeennan muslimka ee soomaaliya aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagabaay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu